halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo efemyada magaalooyinka soomaalida qaarkood dhegaystayaal waxaad haatan ku soo dhowaataan barnaamijyo ku saabsan daryeelka carruurta iyo madadaalada dhallaanka ugu horrayn ku soo dhowaada barnaamijka kulanka waalidiinta
kulanti wacan oo wanaagsan waa markale iyo barnaamijkeena kulanka waalidiinta barnaamijkani ayaan dhagaystay kugu sinaa naseexooyin iyo talooyin wax ku ool ah oo ku aadan waalidnimada ugu wanaagsan iyo sida misaba hababka aad ku wanaajini karto kagana soo bixi karto waajibaadka waalid ahaan adiga ku saaran nadaafadda shakhsiyeed ayaa ah sida aad u dhowrto una daryeesho jirkaaga tallaabooyinka ayaa waxaa ka mid ah qubayska gacmaha oo la dhaqdo ilkaha oo la cadaysado iyo kuwo kaloo fara badan maalin walba carruurta ayaa taabtaa qaadana malaayiin jermis iyo caabuq ah waxay ku dhex noolaan karaan jirkooda kiisas kalena way ku xanuunsani karaan nadaafadooda shakhsiyeed oo aad dhowrto ayaa ka caawini karaa carruurta in ay ka badbaadaan xanuunada ka dhasha nadaafad darrada sidoo kale waxay ka caawinaysaa dareenkooda ah in ay ku faraxsanaadaan muuqooda bar carruurtaada muhiimadda nadaafadda habka ugu wacan ee loo dhowro iyo sida ay markaasi u wanaajini karaan dabeecado hooda is-ilaalinta iyo muuqooga magacaygu waa farxaan cali mukhtaar barnaamijkeena maanta waxaa marti noogu ah dhakhtarkeena cabdi shuceeb oo ah khabiir ka howlgala caasimada nairobi barnaamijkani ayaa waxaa laga dhagaystaa kenya soomaaliya iyo etoobiya dhegaysta waxaan doonaynaa inaan maqalno afkaartaada ku aadan qodobkeena maanta miseba ma haysaa su-aal guud oo aad doonayso inaan kaga jawaabno barnaamijyadeena xiga mise soo jeedin iyo talooyin aad haysid lana wadaagi rabtid waalidiinta kula midka ah fadlan nagala soo xiriir barteena facebook ee kulanka waalidiinta mise waa fariin noogu reeb whatsappka lambarkayguna waa plus laba shan afar toddoba saddex labo eber saddex labo toddoba saddex sagaal waan kaaga fadhinaa afkaartaada carruurtaada u diyaari inay dhegaystaan barnaamijka sisema sheeko sheeko oo hadda inoo xiga barnaamijkani maanta waxaa ka mid ah waxyaabaha ay ku maqli doonaan barnaamijka sisema sheeko sheeko aad bay u wanaagsan tahay maadaama aad aniga heshay ha welwelin aniga ayaa ku tusaya halkay ku sugan yihiin intaanan u gudagelin barnaamijkeena maanta oo aan martida fursad siinin aan wada dhagaysanno aragtida waalidiinta geeska afrika waan wax ka weydiinay arrimaha nadaafadda ay carruurtooda isku gafaan sida tan ayay uga falceliyeen inta badan carruurteeda waxaan isku gafno horta anaa eega isma gafno dad isfaham ayaan ayaan nahay laakiin arrinka ay necab yihiin oo marwa maalin walbaba aniga eega aan isku gafno waxay tahay hurdada duhurka oo kaleeto duhurka markii la qadeeyo qof walbaba jirka ayuu gashaan waa waxay ogyihiin in aan dhahayo haye waa la qadeeye gacmaha hala dhaqdo sariirta hala fuulo hala seexdo inta badan jiifka kama helaan dowradii ilmaheyga oo waxay erahan duurka in ay waxyaabo kale iskaga mashquulaan laakiin aniga inta badan waxaan isku gafnaa waa arrinkaasito ayaguna ay kasoo horjeedaan tan labaadna waxaan inta badan kalkala dardaarmaa amaba aan u sheegaa marka ay ku ciyaarayaan banaanka oo kaleeto haddii ay arakaan wasaq meel tale in aysan ku degdegin oo ay ka wareegsadaan tan xigto ilmaha iyo biyo aragti ayaa ka dhexayso biyo waxaa jira mararka qaar musqulaha oo kaleeto siibajka musqulada oo kaleeto banaanka dad usoo fasaxa ayaa jiraan taasoo kaleeto inta badan marka ay banaanka iga aadaan amaba ay ku ciyaarayaan waxaan ka dardaarmay amao mar weliba aan daba taagnada in ay ka fogaadaan bataatambo biyo meel fadhiyaan amao biyo meel ku jiraan marka u horeyso qofba ilaahay siba u abuuraa oo uu ku dhashaa adoo tarbiyanaya ilmaha saddex cunug laba cunug haddaa dhashid seeb ma ahaanayaan ninbadaba cadgooniyo lasoo bixi laakiin tan ugu habboon maxaa waaye marka ay yar yihiin in aad bartid sariirta ama meel xun ay ku kaadeen inaad canaanatid inaad ku hadalka ama kasta ugu celcelisid ugu celcelisid inaad wax fiican aad tustid like nadaafadda a markasta aad uga sheekaysid aad saaxiib dhowlo noqotid saas baa ugu fiican dharka wasaqda qabayslaanta iyo timaha wasaqda inta badan caruurtayda waxaan isku dagaalnaa dhanka qabayska qabayska ayaa taa aan noqotay arrin aada iyo aad huwalwal u gelisay dhankaas iyo caruurta iyo waalidiintooda cunuga isagoo maanta dhan soo ciyaaraya oo korkiisaad arkaysa inay rafaad iyo fuumbi iyo weliba wasaqay ka muuqato ayaa qabayska haddii xitaa aad biyo u kululayso oo dhahda amuuqa biyaha qabow ka cararaya weli qabayska kuma fiicin ilaa cunugu ka kobcay u ka weynaanaya intay yar yihiin laba sano saddex sano afar sano ay jiraan qabayska yacni kuma soo dhacaya raka iyo inta badan dharka lasoo wasaqaynaya dharka hadda u xirto laba daqiiqo dhooqaa lasoo qasaa mariyo wasaqaa lala imaana marka inta badan caruurta waxaan isku gefnaa dhanka nadaafadooda qabayska qabayska iyo maryaha oo hadda u xirto lasoo wasaqay bisodhow barnaamijkeena maanta dhigta hore aad baad u mahadsantahay ugu horeyn nadaafadu maxay muhiim ugu tahay caruurta waxyaabaha maarkanoo nadaafada maaragtay ilmaha muhiimada ay leedahay waxaa waaye inay caafimaad lahaadaan bay sababaysaa nadaafada si fiican ay isu ogaadaan bay sababaysaa waxay sababaysaa ilmahaas inay si fiican u koraan caafimaadkooda markastaba ok ahaado mar hadday nadaafad badan ay leeyihiin inay kuwa keyrkooda maarkino ay markastaba ka dhexnuurayaan bay sababaysaa taasna maskaxdooda iyo horumarkooda iyo wax fahankooda o dhan maarkino bay aad iyo aad maarkino u gaargaartaa xanuuno waxaa jira nadaafad darrada kaga imaada carruurta waa kuwee sidayna waalidiinta uga badbaadin karaan carruurtooda xanuunadaasi waxyaabaha badi nadaafad darrada maarkino ay keento cuduraha caloosha oo kale sida hadda maarkino daacuunka oo kale kolera oo kale daahire waxyaabaha marka ilmaha shubanka iyo calool xanuunka u keeno cuduraha xun sida hadda hebatitis kuwa beerka qabto iyo typhoid iyo waxyaabahaas maarkino nadaafad darrada ay keenaan waxyaabaha maarkino marka ay sababi karaan oo kale waxaa waaye waxyaabaha dhogorta maarkino finanka jirka kasoo baxa iyo hindhaha oo hindha bugta ku dhacda iyo calool xanuunkan mar hadduu ilmaha kusoo noqonaya waxaa waaye ilmihii maarkino inay maarkino jirkooda maarkino uu laciif u ahaado ay sababayaan waxyaabaha sida isnadaamiska iyo injirta iyo waxyaabahaas agana hataa waxyaaba badana maarkino madaxa maarkino dhib ugu keenaan cunuga cuncun jirka iyo waxyaaba badan maarkino u keenaan waxaas dhan nadaafaqdarada iyo ay ka imaadaan inta badan waalidiinta marka waxaa la rabaa ilmahaas inay baraan qaabkii maarkino markastadu ay ay nadaafadooda aada ugu fiicnaan lahayd waxaa ka mid ah inay markastaba ilmahaas sito gacmaha si loo dhaqto ay baraan inay ilmihii maalin kasto qabays mar haddii qabays qabaysan karan loo qabeeya haddii haddii markan ilmihii saddex sano wixii ka hor waa qabaysan karaan qabayskii la baro oo saabuun inay ku qabaystaan waxyaabaha kaloo maarkan loo baahan yahay waxaa waye ilmahanayto idiyaha maarkano in hadday yaryihin laga jaro haddii ay oo maarkan shan sano kor ka jiraan sidii iskaga jari lahaa loo tuso qaabka hadda musqusha oo kale loo isticmaalayo la baro oo maaragtay oo kasoo gaari karo meelaha maarkan oo maaragtay sida hadda musqushaasi waxyaabahaas oo kale qaabkii maaragtay looga taxadari lahaa maarkan looga dadaalo yaa loo baahan yahay waa kuwee hababka nadaafadda ay waalidiinta carruurtooda bari karaan qofkii wixii nidaam aad u yeesho ilmihii way way way qaadanayaan oo maarkino qaabkaasi ku soconayaan aroortii hore cunuga markuu soo kaco uu qabaysto inuu rumaysto inaad barto waay ilkaha qaabka loo rumaysanayo mar haddii uu maarkino cunto hadduu cuno inuu gacmaha iska dhaqo aad barto cuntada horta ka hore iyo markuu ka baxo ka bacdi inuu gacmaha iska dhaqo waxa oo kale hadda qashin kale hadda soo gaaro ilmaha marta wax kastaba waa gacmaha iskala galaan inay mar kastaba gacmaha dhaqdaan nadaafadda ayaa hadda aad muhiim u sii ah xilligani caabuqa corona marka laga soo tago caruurta xitaa hababkee ayaana la gudboon si aanu caruurta iyo qoyska intiisa kaleba uga badbaadino caabuqa waqtimahan hadda oo maarkino xanuunkan uu iska jiro oo adduunkao dhan saameeyey ilmahana maarkino ay iska tahay waxyaabaha maarkino zaaid looga taxdir because aga difaacooda uu iska yaryahay waxyaabaha maarkino oo khatar u gelin kara oo ayaga u badan yihiin nadaafadda markastaba marka aad bay u fiican tahay gacmaha la dhaqanayo waxyaabaha hadda meel kasta dal amro mar haddii cunugii guriga markuu joogo si fiican uu soo qabaysanayo uu nadaafadiisa aad bay u fiican tahay markuu haddii hindisa qufaci waxaas yar haddii uu yara leeyahay ama hindisi waxaasito oo uu si fiican isu kaabagaraynayo xanuunka hergebkii ama wixii ciladiyar uu leeyahay dadka kale mugdiminaya tiina waxay sababaysaa oo kale waxyaabii hadda covid waxasa iska jiraan inuu qof kale uu qaadsiinin nadaafadiisana waxay sababaysaa asagana inuu xanuunka meelba uu kasoo meel kasta uu tegay uu kasoo qaadin oo maarkano oo gurigii iyo wixii dhib ugu keenin talooyinka ugu cadcad aad u dirayso waalidiinta ku aadan baridida nadaafadda shakhsiyada carruurta ilmahaasato inaad maarkano qaabka gacmaha loo dhaqanayo aada barto oo si fiican maarkano sidii saabuuntaas waxaas loo isticmaala aad barto maalinta haday qabaysanaya saabuunta maarkan si fiican u dhaqanay haddii oo timaha tahay shambu at least hal iyo laba beri ama wiigii hal jeer haddii ay maarkan ku dhaqanayaan mar kastaba saabuunta qaabka loo isticmaala gacmaha lagu dhaqanayo ilkahana si loo rumaysanayo aada barto cuntayaashooda waxooda kalena waabataan kasoo hadalnay waxyaabahaas baad inta badan maarkano caafimaadkooda aad ku sugi kartaa ilmihina mar hadday bartaan way way isna qaadanaya wax kastaba maarkino qaabkii loo baro ugu dhaqaaqan ilmaha hagaag haatanna dhankaas iyo su-aalaha dhegeystayaasha naga soo gaaray soomaaliya dhegeystana waxa uu leeyahay ma jirtaa khatar ka dhalan karta xilligani caabuqa korona carruurta hadday isugu imaadaan oo ay isugu soo aruuraan dugsiyada iyo madrasooyinka ha aada iyo aad bay maarkino khatar u tahay dugsiyada oo meelaha hadda qur-aanka lagu akhrista iyo iyo madrasooyinka ilmaha maarkino ma kala reebi kartid way isdhexgalayaan kii xanuunsan ama kii aan xanuunsaneen waxyaabaha maarkino hata covid nineteen xagga dad waxyaabaha ugu khatarsan ay kamid tahay cuduraha hataa kale ilmahaas dhexgalkooda ku imaan kara barkood haddii nadaafadooda ay sii fiicnaan ilmihii marka communicable diseaseska sidii hadda waxyaabaha calool xanuunka keenaya waxyaabaha dhogorta iyo waxyaabahaas o dhan maarkino ilmaha iska qaadi karaan coronavirus waaba khatarkiis kale buu iska sii leeyahay qofkii meeshiisa ama wixii oo qof ciisa wixiis ay gaaraan oo qofkii kale kasii qaadaya si xad dhaafa maarkino ay u saameynaysaa oo maarkin oo dhib u keeni kartaa marka khatar bay leedahay dhegeystan etoobiya waxau leeyahay canugayga afar jirka ah ayaa subaxii halgana dhex maraa inuu cadaystana diida oo innaba cadaygu lagu karayn habkee ugu wanaagsan ayaan ula dhaqmi karaa arrinkan walaahi eh, ilmaha maarkin oo inay rumaystaan diidayaan inaad horta waalid hadaa tahay maaragtay adoona xoog iyo waxa sidaan isticmaalin inaad markaas horta ku celiso cunugii inaad amarto oo inuu markaas soo rumaysto because nadaafadiisa ay u fiican tahay marka wax hadaad ku ceelisana cunuga wuu kaa qaadanaa laazim Eh, wixii oo oo u diidaya aad sa u malaynaysana sidaad maarkin uga taxadari laheyd oo wax kala- waxyaaba kale hadduu ku mashquulsan yahay wuu ku dhedheelaya oo kale qaabkaad uga qaran laheyd asku daydo oo daada ka cilkaa soo rumayso haddii uu maarkin oo kaa ogolaada encouragement aad u subiso oo kale u sabciso oo kale ama "Oh, inuu cunugii ilmaha markuu as- maskaxdooda iska yartahay mar haddii aad maarkin cunugii aad wixii wax khatar aad ka dhigto si fiican buu arrintaas u u qaadanaya oo maarkino wuuna si fiican u dhaqan- u dhaqangelaysaa marka adigoona maarkino een, xoog iyo waxsaan isticmaalin si fududaad maarkin cunugaada aad ku sababi karta inuu ilkaa brash because taasna caafimaadkiisa u fiican tahay kenya dhegeystan waxauu leeyahay dowladda ayaa ku dhawaaqday in bisha sagaalaad ee sebtembar in iskoolada dib loo furi doono waalid ahaan ma tahay inaanu taasi ka walwalno oo ka cabsanno Aa, aad iyo aad wallaahi cabsi waa iska jiraysaa hadda qabarka eh, wixii newska ay soo daayaan aad maarkin waad arkaysa maalin kastaba intii dad badan lagu sheego coronaviruskan iyo waxyaabahan marka xanuunka intuu jiro horta iskuulla in la fuuro khatar bay leedahay oo because ilmaha ayaa waxyaabaha sida dhaqsada ah xanuunka iskugu daari kara ilmihii hadday soo qaadaan familiga qoyskii bay dhex keenayaan dadkii oo dhan bay baasha saameynaysa Eh, khatar beyn bay bulshada gelinaysaa marka aad bay khatar u tahay marka ilaa si fiican xanuunka looga kontrolo in iskuulaha la furo aad bay khatar u tahay ilmaha haddii la kala dheereen karo waxyaabahaas ma arkan oo social distance- distancing oo laleeyahay oo dadkii hal mitar iyo ka badan ay kala jiraan haddii la maintain garan karo oona dhib badan tahay because ilmihii way badan yihiin ilmihii ma kala reebi kartid activities badan ba iskuulka iska leeyahay waa waxyaaba badan oo ilmaha ma arkan oo ay sub marka sida ay isku daartaanba ma arkan oo way isku daaranaya xanuunka hadduu hadduu dhex galo marka khatar baa leedahay haddii la furo iskuulaha iyadoo xanuunkan si fiican loo controlin jabuuti dhegeystan waxauu leeyahay dhibaato may uga imaani kartaa canugayga daawooyinka faraha badan ee aan siiyo si aan uga xakameeyo qufucisa joogtada ah ee soo noqnoqda daawooyin ahaa qufaca ilmaha loo siibaa iska jiraan eh, iyadoo maarkin qufaca noocu yahay maarkin oo eh, in la isku ogaado ay fiican tahay Eh, in qofkii over the counter iska soo gato waxyaabaha maarkin oo laga fiican yahay En waxyaabaha side effectska badan ay leeyihiin eh, eh, sharoobooyinka qufaca waxaas waxaawaye cunugii maaragtay eh, hurdo hurdo bay gelinayaan wareer wareer bay u keenayaan berkood maarkino eh, socodkooda iyo maarkino inay maaragtay inay eh, socod galabgalab oo kale u keenaan oo oo iyo hurdo badan iyo waxyaabahaas marka eh, maarkino waxyaaba badanaa maaragtay eh, dhib ay u keeni karaan eh, in la iska badiyo maha wixii laakiin oo munaasab ah oo quficii cunugka yaraynayo hadduu qufici qufac oo maaragtay haddii oo waxab la socdo oo kale hadday tahay haddii oo naqaskii oo yara qabanayo waxyaaba daaweyn oo muhiim in lala siiyo ee dhijita laakiin in maarkan mar kastaba maarkan cunugii sharooboyin qufac waxaan la siiyo ee way is- way xun tahay hataa maskaxdooda hataa wax bay u dhimay oo maarkan hurdo hurdo badan bay u keenay waxyaabahaas marka zaid maha in loo isticmaalo ma fiicno halkaasi ayuu nooga egyahay barnaamijkeena maanta dhegayste balse ha iloobin inaad caruurtaada dhegaysiisid barnaamijka sisima sheeko sheeko ee hadda inoo xiga sidoo kale waad mahadsantahay khabiirkeena maanta doctor cabdi shucaab sida wacan oo aad barnaamijkeena qayb uga noqotay dhammaantiin waad ku mahadsantihiin la jaanqaadkiina barnaamijkeena maanta intaanan hawada ka bixin waatan eedo ebyan iyo xikmadeeda maanta xikmadda maanta soomaalidu waxay tidhaahdaa qofna korkiisa biyo kama hagrado macnaha murtidani waxa weeye in qofka uu ku dadaalo nadaafadda waalidiintu waa inay mar kasta la socdaan nadaafadda carruurtooda waayo haddii ay taa samayn waayaan waxaa dhalanaya dhibaato caafimaad oo ku timaada carruurta waalidkuna waa inay xaqiijiyaan nadaafadda jidhka iyo hooyiga carruurta mar kasta hagaag barnaamijkeena xiga ee kulanka waalidiinta waxaan idiin haynaa qodob kaloo aad xiiso u leh awoodda garashada aqbalidda iyo sidoo kale guusha lagu xakameeyo dareenada shakhsiyeed ayaa loo yaqaanaa xirfadda xakameynta shucuuraha aad u fudud xirfaddani waxay ka dhigan tahay xifdida dareenaha iyo shucuuraha barnaamijka ayaanu cagta ku saari doonaa muhiimadda xakameynta shucuuraha sidaad kor ugu qaadi karto midda caruurtaada iyo sida aad uga caawin karto canugaaga deganaanshaha adigu sideed u caawisaa canugaaga marka uu dareemo walwal mise cabsi fadlan nagala soo xiriir bartena facebook ee kulanka waalidiinta mise oo fariin noogu reeb whatsappka lambarkayguna waa plus laba shan afar toddoba saddex labo eber saddex labo toddoba saddex sagaal waan kaga fadhinaa afkaartaada intaan barnaamijkani mid ka xiga ku kulmayno waxaan idin leenahay macsalaam
weli dhegaystayaal waxaad nagala soconaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka madadaalada carruurta ee sisimi sheeko sheeko
aad ayaan ugu faraxsanahay elmo inay hooyadaa ku keenta gegida diyaaradaha oo aad si toosa u daawatid diyaaradaha haabiku tan waa diyaarad marwaxadeed ama helikobtar haad ayaan uga helay ma aragtaa diyaaradda baalasha waaweyn ee xawaaraha ku socota waa diyaarad rakaab badanaana waxay qaadaa dad kala duwan oo u kala gooshaya waddamo kala duwan waana noocan midda aan anigu hadda duuliyaha ka ahay
innaba caadi maahan mar ayaan la safray aabbahay waxaana raacay diyaarad waxa uu igu dhahay diyaaraddu aad bay u weynayd weliba waxaan xagga sare ku cunnay cunto alla fiiri diyaaradda ayaroo kacaysa aad bay u qaylo badan tahay waa maxay laakiin haa midani xawaaraheeda aad ayuu u sarreeyaa runtiina waa ay qaylo dheer tahay
taasi waa diyaarad buuxeed jamiila aadba markaa weynaado waxaan rajaynayaa inaad noqdo tuuliyo sida adiga oo kale
bal dhegayso hadda sidoo kale aad ayaan ugu hamin jiray weligay inaan noqdo duuliye mar walba oy diyaaradna kor martana run ahaantii aad ayaan u si eegi jiray aad ayaan u dadaalay waxaanan qaatay tababar si aan u noqdo duuliye waawaa alla aad baan u faraxsanahay waayo markaan duuliye waa noqon karaa haa waad awooddaa haddaad dadaal badan muujiso oo aad diiradda saarto hamigaaga weligaana ha ka niyad jabin runtii aad baad u mahadsan tahay eeto maanta waan xusuusnaan doonaa waayo waa maalin aad qaali iigu ah haddaba ina keena aan dib idinku celiyo saaxiibadiisa sidii sheeko sheeko haa
hawada sare ayaan galnay wax walba oo dhulka hoosena waxay iga muuqdeen wax yaryar waxaana hoos uga jeeday kaydii diyaaradaha oo aan ka soo duulay
haa waayo hadda waxaynu kordhi haabaynaa sisimi sheeko sheeko fiidi dhirta aad u jeedinna waa dhirtii aad ku ciyaari jirtay isdiyaariya hadda waa aynu caga dhiganayna waa waa mahad ayay ahayd maanta mahadsanid aada jamiila erni alla aag erni haya halmaayo biko waxaan iska dhigaya diyaarad haya ii sheega maxaan idiin qabtaa garoonka diyaaradaha ayaan jiray waayo waxaan rabaa inaan noqdo duuliye haddana waxaan doonayay inaan ogaado asxaabta kale waxa ay doonayaan inay noqdaan marka ay weynaadaan alla su-aashan aad ayay u qiimo badanta hadda ayaan idiin keenaya jawaabteeda waan idin salaamay saaxiibayaal waxaan rabaa inaan su-aasha idin weydiiyo carruurta halkan ku ciyaaraysa waan idin salaamay waxaan ahay erni oo ka socda sisimi sheeko sheeko eerni waan ku salaamay magacaygu waa fariid eerni waxaan ahay ruqya eerni magacaygu waa maqsuum waan ku faraxsanahay la kulankiina haddaba waxaan rabaa inaa idin weydiiyo su-aal su-aasheedu waxa weeye maxaad doonaysa inaad noqotaan mustaqbalka markaaad weynaataan waxaan rabaa inaan noqdo injineer maadaama ay injineeradu sameeyaan wax cusub waxay sameeyaan sidaa darteed waan ku barbartaa si aan u noqdo aniguna injineer mar waxaa jirtay buul shimbireed aan sawiray marka buulka waxaan ka sameeyey caag oo waxaan u saaray geed dushiis shimbirta waa waa hawl wanaagsan xirfadahaaga injineernimada si wanaagsan ayaad soo bandhigtay haya adiguna ruuqiya erni waxaa rabaa inaan noqdo dawaarle sida ayeeday oo kale maalin ayaa waxaan u tolay baambalahayga dhar marka ay iday ay aragteen waxa aan tolay waxay igu tiraaiyo waxaa noqon doontaa tolo aad u wanaagsan marka sidaa darteed waxaan doonayaa inaan noqdo dawaarle waa aad ayay wanaagsan tahay inaad gaartay himiladaada aniguna dharkayga waxaan ku keensanaya markaad noqotid harqaan leh haya adiguna mansuur
erni waxaa rabaa inaan mustaqbalka noqdo dhakhtar sidaa darteed waxaan doonayaa inaan dar yeelo walaalahayga xaafadda sidoo kale waxaan cudbi ka sameeyey ambalaas oo waxaan iska doodooniyeystaa sidii dadka anigoo noloshooda wax ka dabalaya waaw si wanaagsan runtii waxaad noqon doontaa dhakhtar wanaagsan waayo waxaad leedahay hammi wanaagsan oo aad doonaysid inaad ku caawisid dadka waad ku mahadsantihiin jawaabihiina saaxiibayaal haddana waa xarafkii maanta iyo abi
waan idin salaamni saaxiibayaal oo anigu aabiya xarafkeeni maanta xarafkeena maantana waa ba waxaana loogu dhawaaqaa ba sida biyo ayuu biyaas daadinaya oo inaan xiraa tuubada
alla macaanaa baradhadaan la sheelay haa baradho waxay ka bilaabataa xarabka ba haa bariis baa ka bilowda sidoo kale ba haya maxaa kaloo ka bilowda beerta ba maxaa kale aan fakirno allaha magacayguna waxa uu ka bilaabmaa xarabka ba sida beert
waad saxan tahay beert si wanaagsan haya saaxiib yaal aniga iyo beert maanta waxaan baranay xarafka maanta haya idinkuna asxaabay eraya kaloo xarabka ba ka bilaabma sheega
waan idin salaamay carruuray waxaan ahay ilmo hooyadiis maanta waxaan idinku luuqayn doonaa hees aad u macaan heestan oo ka hadlaysa xirfadda ama aqoonta waxaan rajaynayaa inaad ka wada heli doonto maxaad doonaysaa inaad noqotid dhakhtar mise injineer maxaad doonaysaa inaad noqotid maduuliya ma ganacsada mise muruq maal noqo waxaad rabtid fahan fahan fahan waad noqon kartaa waxaad rabtid fahan oo shaqaa wax akhri oo waxbaro si aad u anfacdo dadkaaga iyo dalkaaga waxbaro si aad u anfacdid dalkaaga iyo dadkaaga wax kastay ahaataba xirfad kastay ahaataba wax akhri akhriska badi noqo waxaad rabtid fahan fahan fahan waad noqon kartaa waxaad rabtid
idin salaamo saaxiibayaal kusoo dhawaada ciyaartiin beer kaalaya maanta aan ciyaarnay ciyaar aad u xiiso badan ciyaarta xayawaanada diyaar ma tihiin si wanaagsan waxaan ciyaaraynaa cod xayawaan waxaadna sheegaysaan magaca xayawaanka haye haye sheega midkaan si wanaagsan ayaad u sheegteen runtii waxay ahayd ri yeeraysa ama xiyaysa haddana dhagaysta midkaan muxuu yahay si wanaagsan hadda sheega kanna si wanaagsan aad buu u leeyahay muhiimad waxa uuna siiya caano waxaana lagu fashaa beerta oo uu inoo xamaali karaa haye beert qof walba mar ha qaato hadda waa markaygii waxaan magacaabayaa xayawaan waxaanad u dhawaaqaysaa sidiisa oo kale digaag aaday adigu fiicantihiin ciyaartan waayo dhawaqii waad keenteen waxaa mooday inaan ku dhex jiro digaag haye faras waxaad ahayd faras aad u wanaagsan hadda haye bisad alla qof ayaa qaldamay si fiican bisaduu runtii waa nadiif taasi waxay ahayd mid maad ah waadna ku mahadsantiin inaad ila ciyaarteen
waan idin salaamnay waa aniga aadaya tiradeenna maanta tirada maantana waa sideed haddaba ayna wada tirinna ida faraska koob laba saddex afar shan lix toddoba sideed saaxiibayaal waa aniga intaa tirada maanta haddaba kulanti dambaaxiisa leh
haye saaxiibayaal tirada maanta waxa ay ahayd sideed kow labo saddex afar shan lix toddoba sideed
waa si wanaagsan saaxiibayaal waa la tirin kartaan saaxiibadiin sida aniyo biku oo kale alla waa maxay elma mar kale ayu dhalin waayey goosha xitaa uma uusan dhoweyn weligiisna ma dhalin doono maxaad u tuurtay kubadda wiilkaygiiyo haa waxaad u eg tahay qof murugaysan wiilkaygiiyo waa maxay sababtu wiilkaygi waxaad u hadlaysaa sidii qof cabsanaya markay arrin kugu cuslaato waa caadi in la baqo isku day inaad neef qaadatid oo isdejisid haye elma wuu degan yahay balse weli meel fog kama dhalin karo goosha ma la socotaa dhammaan ciyaartooyda wanaagsan waxay goosha ka dhalisaa meel dheer balse elma weligiis ma dhalin doono gool mana noqon doono ciyaartooy wanaagsan tababar wanaagsan qaado si fiican ayaad u keenaysaa ka waran haddii aad tababarkaaga ka bilowdid meel goosha u dhow haa wiilkaygiiyo hooyada waxay ku siisay talo fiican waa inaad kubadlaadista ka bilowdaa meel goosha u dhow markaad meel dhow ka dhalisid waxaa kuu fududaanaya inaad meel fog ka dhalisid joogtaynta tababarku waxay kuu ogolaanaysaa inaad meel fog ka dhalisid kubadda ma sidaas aabe waan ogahay wiilkaygiiyo aniguba markii aan yaraa muddo dheer ayay igu qaadatay inaan goosha ka dhaliyo meel fog bal aabbaha aynu aragno inuu meel fog ka dhalin karo iyo in kale hadda agaag waatan kubadii hooyo
way kan bal aniga ii soo laad hadda kubadda
gool waan dhaliyey waan dhaliyey
haye saaxiibayaal maanta aad ayaan ugu faraxsanahay inaan la kulmo tuuliyo jamiilo waxay ahayd tuuliyo wanaagsan waxaan doonay inaan ka barto waxyaabo badan oo loo baahan yahay inaan ogaado wayna ku mahadsan tahay elma hooyadiis sida ay nagu geysa jamiilo haa sidoo kale maanta waxaan baranay xarafka maanta oo ahaa ba sida baabuur
aniga inta xarafkeeni maanta haddaba kulanti dambe xiise leh ma xasuusataan tirada maanta maxay ahayd haa elma wuu xasuustaa tirada maanta waxay ahayd sideed waad ku mahadsantihiin ka qayb qaadashadiina barnaamijkeennii si simi sheeko sheeko